degmada wardheer oo ka tirsan gobolka doolo oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee etoobiya gumaysiga ku haysato ayaa waxaa lagula kacay dhallinyaro arday ah oo ku sugnaa masjid ku yaala degmadaasi dilkan ayaa dhacay saaka salaadii subax waxaana halkaasi lagu dilay lix ka mid a xirtii masjidka cilmiga dalabka u joogay kuwaasoo la sheegay inuu dilkooda salka ku hayo aano qabiil falkan ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen kooxo dabley ah kuwaasoo rasaas ku furay xirta kadibna goobta ay isaga baxsadeen shan ka mid a dhallinyaradu waxay ka soo jeedeen hal beel waxaana sababta dadka deegaanka ula xiriiriyeen falkan aano qabiil wararka waxay intaas ku darayeen in galbeedka gobolka doolo oo ay ka tirsan tahay magaalada wardheer ay ka taagan tahay xiisad adag oo u dhexaysa qabaa'ilo halkaasi degaa dagaaladan qabaa'ilkae kusoo laalaabanaya geyiga soomaaliyeed ayaa aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed aaminsan yihiin inay hurinayso dowladda etoobiya oo dalkaasi soomaaliyeed deris la ah dhulkaasi soomaaliyeedna gumaysato